dhegaystayaal waxaa iminka qadka si toos a tale ugu jira afhayeenka odayaasha koonfur galbeed malaaqa cali shiine oo ku sugan magaalada baydhabo malaaqa cali shiine mana maqlaysaa malaaqa cali shiine bal waxaad inooga warantaa xaalada guud ee caawa magaalada baydhabo
bismillaahi raxmaani raxiim magaalada baydhabo aad bay u degan tahay ilaahay macadiisa aad bay u degan tahay wax lejid kama jiraan nabadgelyadooda waa fiican tahay dadka noloshooda waa fiican tahay muuqaalkooda waa u fiican yahay magaalada maanta waxaa ka jiray banaanbax weyn oo loogu baroordiiqayay ugaatiyadii lagu laayay wadada ilaahay naxariistiina ku waraabiye arxamlaawiyaal idab naxariis daro maaragtay ku sifoogay ay wadada ku heleen udoodii ugaasyo wadada lagu laayay ayaa maanta maaragtay go-aan loogu sameynayay fagasaha weyn oo isbartiibada darbana mugday ayaa isugu yimi magaalada waxba ma maqanayn halkaasaa isugu yimi halkaasaa go-aan loogu akriyay loogu tiirayo marka waxaan leenahay ilaahay naxariisiina ku waraabiyo intii ay ka tageen nabadgeli in naxariis allaha siiyo alla kala gadaashooda ilaahayna ma fidneeyo kaas markaan halkaas gudbo xaalada magaalada way iska fiican tahay siyaasad ahaana waa u fiican tahay sidaad ka warqabtaan nin baa maalin dhaweed isagoo kaligiisa fadhiyo oo yidhi madaxweynaan ahay arrintaasu dalka kuma usba hadda ka horaa magaalada kismaayo waxaa ka dhacday shir aan la dhigin oo shugul lagu lahayn shar walba madaxweyne ka sheegteen gorobii taas u hadal wey magaalada maamulkii loo dhisay baa shaqaynay wasiirki wasiiradiisii baa shaqaynay odayaashii guurtada ayaa iminka ku jira xuritaankii baarlamaanka maaragtay arrimaha noocaasi ayaa ka socda magaalada ma garatay waan gartay malaaq cali shiine banaanbaxa ka sokow dabcan waxaan la soconaa in shacab weynaha koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo ay care caro xoogan ay ka qaadeen waxa ka dhacay baarbakiin ayna maanta salaada khudbada kadib lagu waday inay u jihaystaan dhanka iyo baarbakiin marka arrimaha maxaad inoogu sheegi kartaa
arrimahaas way jiraan dadka maaragtay waxay ka caraysanaayeen maaragtay beenta laga sheegay baarbakiin ninka sheegtay inuu madaxweyne loogu doortay ayay ka caraysanaayeen been sheegada laga been sheegay maaragtay arrintaasay ka caraysanaayeen saaka markii laga badiyey waxaa lagu soo toosay dadkii oo wadooyinka taagan oo leh maaragtay haddaa inuu baarbakiinan ku dhaqaaqayna dadkii oo leh ayaa lagu waabadiistay markaa kadib odayaasha dhaqankii iyo waxgaradkii maaragtay magaalada joogay dadkii bay horkaceen waxay isugu geeyeen garoonka badan guday baa la isugu geeyey halkaabaa maaragtay arrintii waxaa loo bedelay in odayaashaasu maaragtay loo go-eeyo maaragtay ilaahayna loogu badiyo naxariisi jeli in ku raabiyo waxaa kale meesha laga jeediyey khudbooyin aada u qiimo badan baa lagu jeediyey dadweynaha maaragtay maadaama maaragtay maskaxdooda in maalkooda ay geliyeen maamulkan suddo fara badan loo fadhiyey ilaa sanad iyo saddex bilood halkaa loo fadhiyey dadkan har iyo habeen ay soo taagnaayeen subcadi markii waaga bariyay nin walbo maaragtay intuu ganacsigiisa ka soo tago xarunta edisi laisugu imanayay otaa ay ku dhiirigeynayeen odayaasha dhaqanka ay ku lahaayeen idinku waddo wanaagsan inoo horseeda maquu inoo dhisa annika gacmaha ilkaaba ku qabanayne lagu dhiirigeynayay mar weyba ina garab taagnaa ayaa maaragtay wixii ay samaysteen oo runtaasoo maaragtay arrime ay usoo mareen runtaasoo dhib ay usoo mareen oo maska ay maal ay geliyeen naf badan ay ku baxday sida ugaasida la laayay oo kale oo markaa hadda qof kasta sheoo jeesto maaragtay inay aqbali layiin arrintaas iyada marka dadku waxaa loo sheegay in odayaashoodii ay ku kalsoonaadaan maamulkooda inuu meelmad noqonayo ay ku kalsoonaadaan sida ay ugu qiimaysan yihiin maaragtay maamulkooda isu garataagaan nin walba taalinta kaga aadana u qaato arrintaas ayadaana haddii alla yidhaahdo bedi in lasoo afjanayo loo ballan qaaday dadku marka markaa kadib ayaa guryahooda ku noqdeen ayagoo u hogaansamay amarkii odayaashiiyo waxgaradka maaragtay khudbooyinka ay meesha ka jeediyeen ayagoo u hogaansamay ayay xaqadahooda ku noqdeen waxayna ka dhursubayaan maaragtay wixii kasoo bixi doona beri oo maaragtay odayaasha wixii kasoo bixi doona ka dhursubayaan afar iyo labaatanta saas telefoonuhu dhulka lama dhigo haye maxad loo haysan maxad loo haysan war walaag baa dambeynaya banukaadii maaragtay qofka imik meel ka daylanayo waxba maku soo kordhin kare ayaa lagu hayaa marka xaaladdu sidaas wey sidaas weeyaan aadna way fiican tahay waa ku kalsoonahay Malaaq cali shiine.
moogiya cid ka hor imaan karta ma jirta ma garan afhayeen afhayeen dabcan wadahadal wadahadalkiinu muddada dheer qaatay amba wadaxaajoodka aad kula jirteen baarbakiin n wuxuu n oo maanta n uu dhalay in n qof amba ha ismagacaabo amba ha loo doorto inuu kaga dhawaaqo magaalada baydhabo inuu yahay madaxweyne yacni saddex gobol Ee, warar hoose aan baarbakiin naga soo garay een, een, goordhow waxay sheegayaan in caawa saqdi dhexe two o'clock amba een, labadii habeennimo oo caawa een, lagu wado haddana baarbakiin in haddana golo wasiiro ah loo looga dhawaaqahay arrimaha wadaxaajoodkiinu in een, sow uma muuqda mid yacni een, mar walbaba een, dhibaato hor leh uun een, een, een, een, ka imaanaya
arrintaas ayada dhacayso waxaan idin sheegaynaa aad ku kalsoonaataan warkaan idin sheegayna in dawladda loo dhisay koonfur galbeed qof ishortaagi kara inuusan jirin waxaa meesha yaalla maaragtay wax war kara maaha sidaala banaan ninka banaan joogo idaacadaha u dhageysanayo waa ina meesha wax ka jiraa buuqabiya nimaan meesha joogin loogama sheekayn kara waxaa meesha yaalla waxba kama jira haddii wax ka jiraan oo laba galan meeshu ay tahay ninkii amar ka yimi ayaa magaalada u gudbi lahaa horta taasaa ku garanaysa sideedda xaafadood way ku midhaysan yihiin arrintaasu midda kale waxaan ku filaya dadku maaragtay sababooda ayaga wax qabsan kara ayagana wax iska dumin kara laakiin maaragtay dadku hadda waxay u garab taagan yihiin maamulka la dhisay bay garab taagan yihiin xaggaas wax ka soo baxay wasiirada la dhisayay waxaas wax jira maaha waa otaan wadaxaajoog ayaan la galnay guddi dhig heshiisiin aanu samaynay dagaal ma aanu yeelaysan guddigii maaragtay sida ahaa waxay taarget ka saareen maaragtay dadka ku muhiimsanaa oo meesha joogay arrimahaas hordoodayay ayay muhiimadda saareen waadna sootaan oo raggii sida ahaa meesha waa laga soo gooyey wasiiraday ka mid yihiin raggii ayuka ahaa marka waxaa meesha ku soo haray wax nafle maaha marka sidaad u malaynaysaan maaha warkana saa u dhigaysa maaha waa sidaan kuu sheegay ayaa xaqiiq u tahay sidaas u fiicana ma garan waa tahay waxaa inagu maqaal ah in taliyaha booliiska gobolka bay corneel mahad cabdiraxmaan inuu idinka codsaday haddaad tihiin golaha guurtida iyo madaxda koonfur galbeedba in aad ka warsugtaan ilaa iyo saacado een s- een kadibna een uu idin ballanqaaday inuu magaalada een- een uu ka- uu yacni ka saari doono ragga baarbakin ku jiraya arrintaa ma jirtaa een malaq
ay jirtaa dadka meesha joogay arrimaha lagu bandhigay markaa ka dhigma odayaasha si gaara baa maaragtay arrintaas lu sidaas waa la yidhi ilaa badi afar saac naga ayaa la yidhi markaa ninka arrintaas waa arrin loo midaysan yahay marka haddii aan la yidhaahdo ayuu u dhamaanaya beri afar saac haddii la gaaro maaragtay badan ayaa laga magaalada ma garan waa tahay britole afar saac haddii wax isbeddel ah uusan imaan maxaa dhici doonaa isleedahay maxaa kuu muuqda malaq calshine
haddii markaa beri afar saac sidaa arrinta ay u dhici weyso ee waxay u taallaa xukuumadda ee maaragtay madaxweynaha iyo golaha wasiirada annaka wixii ay naga codsadaana diyaar bay naga yihiin ee maaragtay golaha wasiirada wasiirka arrimaha gudaha iyo mataqaane wasiirka ee dowladaha hoose iyo horumarinta reer miiga ayaaba u heelin oo maaragtay tillaabadaasu diyaar u ah marka haddii aan la yidhaahdo nin walba shaqadiisa u qabsanaya qofna ma aqbalayo in maaragtay wixii shaqadiisa lagu ciyaaro qof aqbalayo ma jire markaa tillaabada ku habboon ayukaa qaadi doona ayukaa odayaasha ka shidaal qaadanaya ma garan waa ta arrintii shacabka oo kacdoonka shacabka loo deemayo miyaad leedahay oo oo wasiiradu miyaa markaan shaqadooda qabsanaya ad leedahay malaq calshine haa mar haddii tillaabo qaadin ay noqoto maaragtay sidaasa loo wajahayaa dadweynuhu maaragtay ballantii maanta loo qaaday in laga soo baxa moogin wax kale lagu qandhihi kara ma jiro waa tahay dhegaystayaaalkaasi wuxuu ahaa afhayeenka odayaasha koonfur galbeed malaaq cali shiine malaaq cali shiine waa mahadsan tahay idinkaan idinoo khayr allah idin sii